degmada Siuland Health waxay soo sheegayaa hal dhimasho oo dheeri ah oo ka dhacday gobolka Woodbury laga soo bilaabo COVID-19 wuxuu ahaa nin inta u dhaxaysa da'da lixdan iyo kow ilaa iyo siddeetan wuxuuna ku dhintay guriga marka ilaa iyo hadda toddobo ayaa ku dhintay agagaarka ee magaalada iyo dhibaatooyinka ka dhashay fayraska subaxnimadii Arbacada waaxda caafimaadka dadweynaha ee Iowa ayaa soo wariyay dhowr iyo toban kun oo dhimasho ah wadarta guud ee laba boqol iyo sagaal iyo toban Iowan waxaa jiray laba boqol iyo sagaashan iyo saddex kiis oo cusub oo wadarta ah oo keliya toban kun iyo afar boqol waxaa jiray laba iyo toban kiis oo cusub oo ka dhacay gobolka Woodbury lambaro cusub oo ka socda gobolka Dakota lama heli karo sababta la xiriirta cillado farsamo awgeed labada isbitaal ee magaalada Sioux City ayaa sii daayay bayaanno la xiriiriya daryeelka bukaanka inta lagu jiro cudurka faafa ururka Unity Point Health wuxuu bukaanada ugu wareejinayaa taas hilaad kale si looga caawiyo yareynta culayska xubnaha kooxda safka hore dhanka kale Mercy One waxay sheegtay inay muddo siddeed toddobaad ah qorsheynaysay bukaanada hadda qalinka ku jira cusbitaalku awood kuma lihi mana wareejiyo bukaanada isbitaalka wuxuu caawinaad dheeri ah ka helayaa shaqaalaha bannaanka iyo qalabka labada bixiye caafimaad waxay daryeelayaan sagaashan iyo shan bukaan oo COVID-19 ah guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa maalintii ku sugnaa Washington wuxuuna la kulmay madaxweyne Donald Trump si uu ugula hadlo jawaabta gobolka ee ku saabsan dillaaca hilibka waxay jeceshahay inay aragto howlgelidda oo dib u bilowda toddobaadle ilaa toban maalmood tyson magaalada Dakota City waxay qorsheysay inay dib u furaan subaxnimada Khamiista kadib nadiifinta qoto dheer ee dhirta isla markaana ay tijaabiyaan dhammaan shaqaalaha suuqyada beeraleyda magaalada Sioux ayaa la furay Arbacadii inkasta oo ay sii korodhay kordhayaan tirada kiisaska covid 19 dad lagu qiyaasay saddex boqol oo qof ayaa yimid si dhaqso leh u toogtay oo ugu tegay shaqaalaha suuqa beeraleyda ayaa sheegaya in ay dhigaan qawaaniin amni sida kuwa mustarigayaasha kala fogeynta iyo dhigidda xarumaha fay dhowrka ganacsiga suuqa oo dhan waxay sidoo kale si aad ah ugu talinayaan in dukaan ee ay cayaashu ku xirtaan maaskaro